raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalaha ka dhowaada barnaamijka bariida idaacadda raadiyo arlaadiisinku baratenga ingisa dhugunsatanga maalin walba madili kureeba hiramnamada jimaadee barnaamijka iyo weliba una ka feeriyaan ee sadalanku waa bari sidee tobanka xaafadood ee kiyaala magaalada baydhabo sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerowka baawurtiyo dadka taleefon nambarkan eberli hal sido todobaatanga lam ebera soddon iyo siyeed markale danankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka eberli hal sido toddobaatanga lam ebera soddon iyo siyeed ayaa dhegeysta barnaamijka bariida idaacadda raadiyo arlaadiya noo kala qayb qaada kortanga waa tahay dhegeystayaala hiraabaan fayla waa hiraabnimo axad ee woo taarigdinaya ka eedanta tumisiyeedka meeya lamada ku labaati iyo shanta bilo shanaad sanadka lamada ku labaati i shanta dhegeystayaalkana taleefon nambarkiiyo barnaamijkan oo kala qayb qaado kuran eberli hal sido toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed barnaamijkan intii hogada ka jara weliba singla dareer siyaasiya enuer axmed salaad cabdulaahi taleefon nambarkana eberli hal sido toddobaatana lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhegeysta barnaamijkan oo kala qayb qaado kortadoo ka bilaawa magaaga xaafadada ku suganta iraabtun salanku waa baraysadii hadalheenteenka dambu ee iraabtun la hadalhaya sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerowka baawurtiyo dadka taleefon nambarkan iberdi hal sido toddobaatan lam iber soddon iyo siyada idaanku xumaa dhegeystigaas haytan qadka taleefoonka ayaa ku goohaya dhegeystayaalka taleefon nambarka dinankanaga iberli hal sido toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed iyo dhegeysta barnaamijkan oo kala qayb qaada kortanga dhegeystayaala qaybgaanka hore ayaa barnaamijka iyo weli kuguda jarnaa dhegeystayaalka taleefon nambarka hadianankanaga everli hal sido toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeeda dhugunsidayaalka markale hadianankanaga taleefon nambarka everli hal sido toddobaatan lam ebera soddon iyo siyeed iyo dhegeysta barnaamijkan oo kala qayb qaada kortanga dhugunsidaha qadqiga jara idaanku xumaa dhegeystigaas haytana qadka taleefoonka ayaa ku gohay sida quruxda badan usa barnaamijka han iska dayayaan kuma hadnaga eberli hal sida toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed markale hadeenankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka eberli hal sida toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsada barnaamijkan oo kala qayb qaado kortaan mid walba isin roogdan iyo si walbo isinla dareertanga idaacadda raadiyo arlaadiya mujadan iyo tasiyati toddoba dhibic shan magahartiisa dhugunsadaha xigoo qadka ka jara dhegeystayaaalka gadaal barnaamijkan oo kala qobsadanga taleefon nambarka hadianankanaga eberli hal sido toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed eberli hal sido toddobaatana lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsada barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga waa tahay dhegeystayaal qabogii dhaxa barnaamijka iyo asladirni dhegeystayaaalka telefoon nambarka denan kanaga iberli hal sida toddobaatan lam ibara soddon iyo siyeeda dhugunsadaha qadka ka jaraa dhegeystayaaalka gadaal barnaamijka noo kala qobsadeenga telefoon nambarka dinankanaga eberli halsida toddobaatan lam ibara soddon iyo siyeed eberli halsida toddobaatan ah lam ibara soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kale qayb qaado kartado gabilaawadsa magaaga xaafadada ku suganta iraabtun salaan kuwada kahiya sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerubka baawartiyodadka telefoon nambarkan eberli halsida toddobaatan ah lam ibara soddon iyo siyeed dhugunsidaha qadka ka jara iidaanku xumaa dhegeystigaasaytay qadka taleefanka iyo kugohi sida quruxda badan usoo barnaamijka haliska dayaan kuma hadnaga ee berli halsida toddobaatan ah lam ibara soddon iyo siyeed markal hadiinankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka iberli halsida toddobaatan ah lam ibara soddon iyo siyeed iyo dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga
muqdishay ma nabadba
waa tahay dhegeystayaal qabogi dhaxa barnaamijka iyo weli ku guda jarnaa dhugunsidaha qadka ka jara dhegeystayaaalka telefoon nambarka danankanaga eberli hal sida toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed eberli hal sida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortag markala danankanaga dhegeystayaaalka telefoon nambarka eberli hal sida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed eberli hal sida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortag markala danankanaga dhegeystayaaalka gadaal barnaamijkan oo kala qobsadan ah telefoon nambarka eber halsada toddobaatan lam ewer soddon iyo siyeed ayaa dhegeysta barnaamijka barida idaacadda raadiyo arlaadigan oo kala qayb qaado kortanga dhegeystayaaalka teleefon nambarka markala danankanaga eberli halsada toddobaatan lam ewer soddon iyo siyeed eberli halsada toddobaatan ah lam ewer soddon iyo siyeed ayaa dhugunsadee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga waa tahay dhegeystayaal hiraban fayla ayaa hubadaasiin kulahaa qaybogii dhaxa barnaamijkiiyo weli kaguda jirnaa dhegeystayaalka taleefana barkaha janankanaga iberli hal sida toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed iberli hal sida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed iyo dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaadado kortaan markalaha janankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka iberli hal sida toddobaatan lam iber soddon iyo siyeed iberli hal sida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed iyo dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortan adhigunsadaha qadka jaraa idaa kuxmaa dhegeystigaasaytana qadka taleefoonka iyo kugohii sida quruxda badan usa barnaamijkahan iskadayiyaan kuma hadnagee eberli hal sida toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed iyaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaadad kortado ka bilaawasa magaaga xaafadaada kusuganta yaraabtan salaan kuwada kahiya taleefon nambarkana eberli hal sida toddobaatan lam ebera soddon iyo siyeed iyaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaadad kortanga waa tahay dhegeystayaal qabogay dhaxa barnaamijka iyo weli kuguda jarna dhegeystayaalka taleefaan nambarka janankanaga iberli harsida toddobaatan ah lam ewera soddon iyo siyeed iberli harsida toddobaatan ah lam ewera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortada ku bilaawasa magaaga xaafadaada kusugantay raabtan salaankuwada kahi sida walbarashada caafimaadka ganacsiga isdareerowka baawurtiyo dadka taleefon nambarkana iberli harsida toddobaatan lam ewera soddon iyo siyeed iberli harsida toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaashiyar hosey lama
hadha waa magaagii xaafadda cibaada onodkii raabto salaamkada kahe
usaylalahasadakaygasarakorasalaadaaslaqalaasinkudhiilmacalmuusbarnay gowa caafimaadka waxbarashada cadalka bulshada shaqaalasarar karma hadalheyntii raabtuun la hadal haymeta والهذا جاتم لا نستركر إلهي قومي شن اللي دمان كوري بس لا رحمه يراهم سيل ما ظاهر yaraaba lamid ee cibaada kin kuma hadnagee sida fayleeda barnaamijkan in kula qayb qaadatay ah dhegeystayaal haddana weliba isaan ka dhawaadasanaa fariintii oo qayb ku haytiya barnaamijka bariida idaacadda raadiyo arlaadiya dhugunsadow faylaa
faa'iidooyinka waaweyn ee ay geeduhu u leeyihiin darteed bulshada soomaaliya ku nool waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay geeda ku beeraan guryahooda geedaha waxa ay leeyihiin faa'iidooyin badan waxaana ka mid ah in laga helo raashiin in ay wanaajiyaan carrada iyo in ay ilaaliyaan biyaha geedaha sidoo kale waxa ay khafiifiyaan cimilada deegaankeenna iyada oo laga helo har iyo hoos waxa ay xakameeyaan heerkulka xaddhaafka ah waxa ay kordhiyaan deegaanka duurjoogta waxa ay kaalmeeyaan awoodda dhulka u leeyahay in uu la qabsado isbeddelka cimilada geedaha waxaa laga helaa calafka xoolaha xaabo la shito iyo alwaaxda dhismaha waxa ay sidoo kale jebiyaan awoodda dabaysha iyaga oo yaraynayo saamaynta ay dabaylaha xooggan ku yeeshaan dhismooyinka ku yaalla aagga ay dabayshu ka dhacayso waxaa intaas oo dhan ka muhiimsan xididada geedaha waxa ay suuro geliyaan in ay biyaha si sahlan u galaan dhulka taas oo kaalmaysa in ay yaraadaan daadadka islamarkaasna kordhiya biyaha dhulka hoostiisa ku jira unsos waxa ay ka samaysay beero dhirta yaryar lagu kobciyo baydhabo si looga helo hoos iyo geedmiroodyo yaryar geedaha yaryar waxaa deegaanadooda ku beeri doona bahda un-ta shaqaalaha admis iyo weliba bulshada deegaanka waxaad ka qaadan kartaa geedaha yaryar unsos marka la cayimo meelaha lagu beerayo
waa tahay dhegeystayaal midase ka dhaafnaya fariintaasna qeybya ku haytiya barnaamijka bariide idaacadda radio arlaadiya dhegeystayaalka taleefon nambarka denankanaga eberli hal saddex toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة dhegeystayaa iraaban fayla codkaana koranqaad magacayo xaafadda
الله وبركاته. كنت أنا وعليكم حافظ الموبايل nejma xaafadda lagu baxsi raabtun salaamkooda ka heye ما شاء الله بعمل سؤال كنت لعبت على كم سنة من قبل ما جوات أنا فيه رأيت بسؤال استقبل قواعد
hadal hayntii raabtun ma hadal haya xaafadda ku jirta mee taa إيه وما كنت ولا شيء لا يرى من كان إلا رحمة بجد مع الوجود idaa mahadsanta nejmaakin kuma hadnasada fayleeda barnaamijkan in kula qeyb qaadatay eberli hal saddex toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qeyb qaado karta dhugunsidaha xigo oo qadkaga jara idaan ku xumaa dhegeystigaasaytina qadka taleefankiiya ku gohi dhugunsidayaalka taleefon nambarka dinankanaga eberli hal saddex toddobaatan ah lam ebera soddon iyo siyeed eberli hal saddex toddobaatan lam eber soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qeyb qaado karta adoo ka bilaawasa magaaga xaafadada kusugantay raabtan salan kuwa baraysaday sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerowka baawarti oo dadka taleefon nambarkan eberli hal saddex toddobaatan lam ebera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidaha xigoo qadkaga jara idaan ku xumaa dhegeystigaasaytana qadka taleefanka iyo kugahi sida quruxda badan uuse barnaamijka hana iska dayinan kuma hadnaga
idinkusoo salaame dadkaygoo ma nabadba hargeysooy ma nabadba qosaasoy ma nabadba lasaacano ma nabadba yowramaay ma nabadba habyo godon ma nabadba muqdishaay ma nabadba
waa tahay dhegeystayaal qayboganka dambooya barnaamijkiiyo asla deernay dhegeystayaaalka taleefon nambarka danankanaga eberli hal saddex toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeeda dhugunsadaha qadka ka jara idan ku xumo dhegeystigaasaytii qadka taleefonkiiyo kugohi dhegeystayaaalka gidaar barnaamijkan oo kale qobsteenga taleefon nambarka danankanaga eberli hal saddex toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed eberli hal saddex toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortaadoo ka bilaawasa magaaga xaafadada kusugunta iraabtun salaan kuwada kahi sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerowka baawurtiyo dadka taleefon nambarkana eberli hal saddex toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsida xigoo qadka ka jara idan ku xumaa dhegeystigaasaytan qadka taleefonka iyo kugohi eberli hal saddex toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed eberli hal saddex toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsidee barnaamijkan oo kala qeyb qaada kortanga
soomaaliyey ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba
waa tahay dhegeystayaal qaboganka dambe way barnaamijkiiya ku guda jirnaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا شيء في الخدمة الأمان شقالة راديو أرلابي أورك هالجين أو كهوري إذا سمين على بجالة وصديق ليو dhamaantiin sidoomaa bismillahi raafael barnisfael iraabanimida iyo huda kulanaha dhawaaw magaagii xaafadda
magac wiili macalin aadan oo kuweeraay taxaafada horseed wiilaa xaafadda horseed iraabtun salaan kuwada ka heeyo
sifeel walaashay sifeeleelonku dhigin sidaa sifeeleelonku abari sidii xalay nagdaka dheefinay raatuntaas limite maadii ilaahay iskule afar laqabinkii saclaa dhaafo laqalaaseen kudheyna maalamaanku barana gooba caafimaadkii goob walbarashadii dacgalkii bulshada lasdareero hogaabisiyad iyadan wada shaqeeyaan walaasha walaaganeen amku jarta ilaahiro meeshaan dalkiyo dadka diinta anfaco leleysi dugsiga skoolkulanka baclahay usoo diyaaraan dhammaan shaqaalaha raadiyo arlaadii adii farsamada masiinka tafna ururka halgeyn dhammaantiin yelwal biyorowan iyona maybalaahay raafeel bari adin muqotabna raafeele kalaa iraabalamida wiilaakiin kuma hadnagaan sida fayleeda barnaamijkanin kula qayb qaadatay ee berli halsida toddobaatanga lam ibira soddon iyo sideed ayaa dhugunsida barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga dhugunsidaha qadka ka jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaasha dhegeysta farsamada dhammaan shaqaalaha raadiyo online waraaqaydatan baa ururka hala joogaan waraaqaydada hoggaamiyana adeekan ku hurayay waraaqaydatan baa walaasha iraabalamida iyo huda kulanaha dhawaaw magaagii xaafadadana weeraayta magacayga waa qalinjaha ku dardaala haddii aan rasin gudubka labaatan farsaana dhaafal qallaasan makaduuna maanameynta barnaa goobihii caafimaad goobihii gaadiidka dhaqanka dhammaan shaqaydeen kala socda walaasha hadalhayntii raabtun la hadalahay meeta xaafadda yaraabalamida ee qalanjakiin kuma hadnagaana sida fayleeda barnaamijkan in kula qayb qaadatiya dhegeystayaal dhugunsidayaal kooban yeesiya kolka dhowna barnaamijkii iyo gabagabeeyi doona taleefon nambarkana iberli hal sida toddobaatan lam ibara soddon iyo siyaada dhugunsidaha xigoo qadka ka jara idanku xumaa dhegeystigaasaytii qadka taleefanka ayaa kuga haysada quruxda badan usaa barnaamijka hanasgadayaan kuma hadnaga iberli halsada toddobaatan ah lama ibara soddon iyo siyeed markale haddianan ka naga dhegeystayaalka taleefon nambarka iberli halsada toddobaatan lama ibara soddon iyo siyeed ayaa dhugunsadee barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga
Rahmai manabadba Habyo godon manabadba Muqdishay manabadba
halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum idanku xumaa dhegeystigaasaytii qadka taleefanka iyo kugohii sida quruxda badan usaa barnaamijka han iska dayaya kuma hadnaga dhugunsidayaal halid lama iyo siye kolkodhowna barnaamijkii iyo gabagabeeyi doona taleefon nambarka dhegeystayaaalka adeenan kanaga iberli halsida toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed iberli halsida toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeed ayaa dhugunsida barnaamijkan oo kala qayb qaado kortanga dhugunsidaha kadambeeyo qadka ka jara idanku xumaa dhegeystigaasaytana qadka taleefonkiiya kugohi dhegeystayaal guud ahaan yaanta ka afmeere barnaamijkii bariide aysin kula dareerteen idaacadda raadiga orlaadiya intii barnaamijkunkan lamid ee reedanku kulamaana weliba asinugu tabay sidaasiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ما